بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد قال المؤلف رحمه الله المثال الخامس والسادس قوله تعالى في سورة الحديد وهو معكم أينما كنتم الحديد وقوله في سورة المجادلة ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا waxaynu ku soo guda jiray qeybtii kitaabka u dambeysay ee shubuhaat waljawaabu canha waxaynu ku jiraa markaa shubahii ahlu ta'wiilku ahlu sunnaha ay ku soo arooriyeen ee ay nusuustii sifaatka qaar ka mida intay soo qaateen ay yidhaahdeen idinkuba daahirkii waa ka leexiseen dee mar haddaad daahirkii ku dareerin weydeen annaka ta'wiilka maxaad noogu qabsanaysaan imaa inaad ta'wiilka nagu waafaqdaan oo aynaan waxa weeyaan qolana qolada kale ka hadlin iyo in waxa weeyaan aada nagu waafiqi weydaan oo dee waxa weeyaan daahirkeeda aada ku dareerisaan laakiin inaad intaa doontaanna daahirka ka dudaan intaa doontaanna aada waxa weeyaan daahirka ku dareerisaan idinka maqli mayno sidaasay ku yidhaahdeen ahlu ta'wiil ahlu sunnaha waxaa markaa aynu soo qaadanay amhilo dhowr ah waxaa markaa darsigeenna caawu uu ka bilaabmayaa mihaalkii shanaad iyo kii lixaad oo isku mid ah waayo maciyada unbay labadaasi ka kala hadlayaan labada aayadood ee uu waxa weeyaan mihaalka shanaad iyo ka lixaad ka kala dhigay waa laba aayadood oo isku hal mowduucun ka hadlayo maciyat اllaahi maca khalqih qaala اlmuؤalifu raximah اllah almihaalu اlkhaamisu waالsaadis tusaalihii shanaad iyo tusaalihii lixaad qowluhu tacaala hadalku allah yidhi weeyaan koreeye fii suurati اlxadiid ee suuraة اlxadiid alla uu ku yidhi wa huwa macakum aynamaa kuntum wa huwa alle macakum idinka miciinna ayuu ahaaday ama la jirkiinna aynamaa kuntum meel kastoo aada joogtaan aayadda bilowgeedu waxay ahayd huwa rabbi alladii waa allaha khalaqa abuuray assamaawaati samooyinka iyo waalarda arlada fii sittati ayaamin maalmo lixa ayaanu rabbi ku abuuray humma stawaa dabeed ilaahay waxa uu ka koreeyey cala alcarshi carshigiisa ayaa alle subxaanahu wa tacaala uu ka sarreeyey yaclamu waa og yahay rabbi maa yeliju waxa gelaya fi lardi arlada allo waxa arlada gelaya biyo iyo baadba ilaahay waa og yahay wamaa yakhruju minhaa arlada waxa ka soo baxayana ilaahay waa og yahay biyo iyo baad iyo macaadin iyo wax kaleba wax kastoo arlada ka soo baxa alle waa ogyihi wamaa yanzilu min asamaa samada waxa ka soo degayana ilaahay waa og yahay tabaaraka wa tacaala wamaa yacruju fiiha samada waxa fananaya ama korayana ilaahay waa og yahay tabaaraka wa tacaala wa huwa rabbi macakum idinka miciinna ayuu ahaaday ama la jirkiinna aynamaa kuntum meel kastoo aada joogtaan wallaahu alle bimaa tacmaluun waxaad samaynaysaan basiirunkii arkaya weeyaan rabbi subxaanahu wa tacaala aayaadka marka lagu khatimo ilaahay waa og yahay waa maqlayaa waa arkayaa waxay xambaarsan yihiin macna tahdiid ama goodi iyo waciid oo macnihiisu waxa uu yahay dee allahaa ku arkaya ee ku taalacanaya dee waxaad samaysuunbuu kugu abaalmarinayaa in khayran fa khayr wa in sharan fa shar mar haddii uu ku arkaayo waxay markaa ahlu ta'wiil yidhaahdeen haddaad leedihiin ahlu sunnow nusuusta sifaadka daahirkaanu ku dareerinaynaa oo kama leexinayno wahwa macakum maciyadani waxay keensanaysaa ana allaha macanaa bidaatihi fii kulli makaan in ilaahay meel kasta idinla joogo daatadiisa idinkula joogo ayay keensanaysaa oo la yidhaahdo wahwa macakum ay bidaatihi fii kulli makaan meel xun iyo meel sanba ahlu sunnuhuna waxay yidhaahdeen tacaala allahu can dalika culuwan kabiira yacnii shubhada baatilka ah ee aada soo arooriseen ilaahay waa ka nasahan yahay waana ka hufan yahoo waa ka sarreeyaa rabbi subxaanahu wa tacaala oo waa baaطil in la yidhaahdo in allaha macakum bidaatihi fi اlard ama fi kuli makaan waa macno baaطil ah marka ahlu sunnuhu waxay kaga jawaabeen yacni daahirkan aada moodeen inuu daahirkii aayadda yahay maaha daahirkiisi iyo xaqiiqadiisi oo maciyadan wahwa macakum daahirkeedu idinkunbaa macno baaطila ka fahmay ee daahirkeedu maaha dee waa macakum bidaatihi fi kuli makaan nusuusta kale ayaana fasiraysa macnaha iyo muraadka looga jeeda maciyada marka aayaddan maciyada daahirkeeda iyo xaqiiqadeedaanu ku daynaynaa oo kama duwanno laakiin dee maaha daahirkeeda iyo xaqiiqadeedu sidaa idinku tidhaahdeen ma aha daahirkeedu waxa weeyi in ilaahay subxaanahu wa tacaala isagoo carshigiisa ka sarreeya oo culuwigaas waxa weeyaan ku sifaysan ayaa haddana addoommadiisa macooda uu yahay iyo la jirkooda waxaanu ku yahay si caama iyo si khaasaba si caama macooda wuu ku yahay oo ogaalka iyo ilaalinta iyo aragga iyo maamulka iyo awoodda macooduu ku yahay dhammaantood gaal iyo muslimba si gaarana macooda waa u yahay oo inta awliyadiisa iyo axbaabtiisa ah dee si gaaruu ilaahay macooda u yahay maciyadiisuna waa maciyaة الnasri waتa'yiid inuu u gargaarayo oo uu xoojinayo oo garab iyo gaashaanba uu yahay mana isdiidayso maciyadaas caamkaa iyo taa khaaska aba iyo culuw اllaahi calىa carshi sarraynta ilaahay carshigiisa ka sarreeyo laba isdiidaya ma aha waayo allaha maciyadan sheegay isaga ayaa culuwigiisana sheegay walow kaana min cindi gayr اllaahi lawajaduu fiihi اkhtilaafa kaiira qur-aankuna ilaahay agtiisa meelaan ahayn hadduu ka soo degi lahaa wuu iska hor iman lahaa laakiin aayad aayad ka hor imanaysaa ma jirto markaa suurtagal ma aha waa mustaxiil maciyada alla sheegay ee maciyaة اlcilmi wاlixaaطa iyo maciyaة الnasri waالta'yiid iyo culuwiga alla uu sheegay labadaasi way isburinayaanoo way iska hor imanayaan in la yidhaahdaa waa mid aan dhacaynoo mustaxiil ah waayo ilaahay baa labadaba sheegay kalaamka allena laa yatanaaqad isma buriyo iskamana hor yimaado almithaal alkhamisu wasaadis qowluhu tacaala fii suurati alxadiid wahuwa macakum ilaahay waa la jirkiinoo maciinuu yahay aynamaa kuntum meel kastoo aada joogtaan alxadiid wa qowluh iyo hadalku allah yidhi weeyaan fii suurati اlmujaadila walaa adnaa min dalika walaa akara ilaa huwa macahum aynamaa kaanuu waxa alla subxaanahu wa tacaala uu yidhi aayadda bilowgeeda fii suurati اlmujaadila alam tara ana allaha yaclamu ma fi الsamaawaati wama fi اlard alam tara ee alam taclam miyaanad ogeyn nebi allow yacni ru'yadu basariyana way noqotaa cilmiyana way noqotaa marka waxaanu indhihiisa ku arag de waxay noqonaysaa bimacna alcilm alam tara ay alam taclam miyaanad ogeyn nebi allow ana allaha yaclam in ilaahay og yahay maa fi الsamaawaati wamaa fi اlard waxaa cirka iyo dhulkaba ku sugan miyaanad ogeyn alam tara ay alam taclam miyaanad ogeyn ana allaha in alle yaclamu uu og yahay maa fi samaawaati samaawaadka waxaa ku sugan alle inuu og yahay iyo wamaa fi lardi arlada waxaa ku sugan ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu og yahay maa yakuunu ma ahaado min najwa halaaثatin saddex faqood ma ahaado macnaha saddex inay faqaan ma dhacdo ilaa haddii ay ahaatase oo saddex ay faq meel u galaan huwa alla raabicuhum kooda afraynaya weeyi ilaahay baa kooda afraada walaa khamsatin ay walaa najwaa khamsa shan faqood ma ahaanin oo shani ma faqdo ilaa haddii uu jiro safaqaasi huwa alleh saadisuhum kooda lixaynaya weeyi shan meel hadday ku faqayaan rabbi baa lix ku ah arkaya oo ilaalinaya oo taalacanaya walaa adnaa min daalik intaa wax ka yar oo meel faq isugu timaadaa ma jirto walaa akara intaa wax ka badan oo faq meel isugu timaadaa ma jirto ilaa hadday jirtase huwa alle macahum macooda ayuu ahaaday iyo la jirkooda oo waa wehelinaya aynamaa kaanuu meel kastoo ay joogaan ilaahay macoodu ahaaday uma yunabiuhum dabed ilaahay wuxuu uga warramayaa bimaa camiluu waxay sameeyeen yowma alqiyaama maalinta qiyaame waayo ina allaha alle bikulli shay wax walba caliimun kii u cilmi badan weeyi haadihi alaaya iyadana waxay yidhaahdeen dee ilaa huwa macahum aynamaa kaanuu haddaad daahirkeeda ku dareerinaysaan oydaan ka leexinayn waa inaad tidhaahdaan huwa macahum bidaatihi daatadiisuu kula joogaa meel walba arrinta noocaasana dee kufriya gaalnimaaba ka dhalanaysa yacni hadday guri tahay hadday masjid tahay hadday suuli tahay hadday gudaafo tahay hadday meel wasakha tahay hadday daahir tahay haddaad tidhaa alle meel kasta wuu joogaa ilaahay subxaanahu wa tacaala taa waa ka nasahan yahay waanuu ka hufan yahay rabbi subxaanahu wa tacaala waana arrin kufri iyo gaalnimo ah in allaha fii kulli makaan meel walba meel xun iyo meel sanba daatadiisuu ku joogaa haddaad tidhaa laakiin macnaha saxdii wuxuu yahay sidaynu tilmaannay in maciyadana ay tahay dee wuxuu kula jiraa oo kula joogaa addoommadiisa bicilmihi wa ixaatatih cilmigiisa ayuu kula joogaa oo macnaha meel kastoy joogaan iyo wakhti kastoy joogaan dee ilaahay waa og yahay waanu arkayaa wuu maqlayaa wuu ka warhayaa wuu daalacanayaa yacni waxa weeyaan waa maciyada caamka ah taasina waxaa loo yidhi waa maciya caama maciyat اlcilm waa dee maciyada ay wadaagaan khalqiga oo dhamme gaal iyo islaam oo gaal ahaw ama islaam ahaw cid walba ilaahay subxaanahu wa tacaala waa og yahay waana arkayaa maciyada khaaskiihina waxay gaar ku tahay dee addoommadiisa mutaqiinta ilaahay ka cabsada oo waa maciyatu اnasri waata'yiid macnaha macooduu yahay macnaheedu waxa weeyi wuu u nusraynayaa oo wuu u gargaarayaa oo wuu xoojinayaa haddaba haadihi اlmaciya inay tahay maciyat اlcilm waxaa kuugu daliila siday culimmadu sheegeen ana allaha ibtada'a hadihi اlaaya biاlcilmi waاkhtatamaha biاlcilm aayaddan suurat اlmujaadila cilmi baa lagu bilaabay cilmi baana lagu khatimay waxay tusinaysaa maciyadani maciyo cilmi inay tahay markay culimmada ahlu sunnuhu ku fasirayaan macahum ay bicilmihina macnaheedu maaha maciyada cilmi unbaa lagu fasiraa way ka ballaadhanta laakiin cilmiga waxay u soo qaataan dee waa acamu sifaati tacalluqan ta ugu tacalluq ballaadhan inay tahay sifada cilmigu unbay ugu soo qaataan ee waa macahum bicilmihi wa bisamcihi wa bisarihi wa qudratihi yacni waxa weeyaan wa tadbiirihi wa sulطaanihi waa caam oo laguma fasirayo keliya sifat اlcilm laakiin sida ay tacalluqeedu u caamsantahe acamuha ay u tahay darteed ayaa inta badan culimmadu ay ugu soo qaataan bicilmihi kamana laasimasa dee kuwii kale in la diidayo waay alam tara miyaanad arag ama miyaanad ogeyn nebi allow ana allaha in alle yaclamu wuu og yahay maa fi samaawaati wamaa fi lard waxaa cirka iyo dhulkaba ku sugan alle inuu og yahay miyaanad arag ama miyaanad ogeyn maa yakuunu ma ahaado min najwa halaaa saddex faqood macnaha saddex faqdo oo meel isugu timaadaa ma ahaato ma jirto ilaa haddii ay jirto se huwa alleh raabicuhum waa kooda afraynaya walaa khamsatin ay walaa najwaa khamsa shan faqoodna ma jiro oo yacnii shan meel ku faqaysaa ilaa haddii uu faqaasi jirose huwa alla saadisuhum waa kooda lixaynaya lixaad walaa adnaa min daalik ay walaa najwaa adnaa min daalik intaa la soo sheegay wax ka yar oo faqaysaa ma jirto walaa akar ay walaa najwaa akar intaa la soo sheegay wax ka badan oo faqaysaana ma jirto ilaa haddii ay jirtose huwa alle macahum la jirkooduu ahaaday oo muxuu kula jiraa bicilmihi wa ixaatatihi wa samcihi wa basarihi wa qudratihi wa gayri dalik yacnii la jirkooduu ahaaday oo dee wuxuu kula jiraa cilmigiisa ogaalkiisa awooddiisa aynamaa kaanuu meel kastoo ay ahaadaanba meelnaba ilaahay kagama qarsoonaanayaan cilmigiisa ogaalkiisa iyo araggiisa iyo awooddiisa uma yunabiuhum dabeed ilaahay wuxuu uga waramayaa bimaa camiluu waxay sameeyeen yowma alqiyaama maalinta qiyaame oo uu ku abaalmarinayaa waayo ina allaha alla bikulli shay wax walba caliimun kii u cilmi badan weeyi marka haadihi almaciya iyagu waxay ka fahmeen annahu macahum bidaatihi fii kulli makaan waana taa aynu sheegnay culimmadu inay yidhaahdeen man qaala ina allaha fii kulli makaanin bidaatihi faqad kafar laakiin waa takfiir caama oo wasfiga caamka ku dhacaya ogow farqi baana u dhexeeya bayna aliطlaaqi waالtacyiin oo qof mucayani markuu kugu yidhaha fulan min annaas in allaha fii kulli makaan dee markaaba toos uma tagfiirinaysid ilaa aada shuruuddii iyo mawaanicdii aada eegto oo xujadii lagu oogo oo shubaha laga zuuliyo laakiin wasfiga caamka ah ayaa addee ficilkan ama qowlkan ama hadalkan inuu hadal kufriye yahay oo yacni waxa weeyaan wax bannaan aanu ahayn waljawaabu waxa uu yahay jawaabka lagaga jawaabayaa ilan labadan aayadood ee miciyadu ku soo aroortay ahlu ta'wiilkii waa kuwa yidhi ahlu sunnow dee daahirka ku dareeriya oo daahirkiina maxay iyagu u fahmeen waa fahm khaldane dee ana allaha macahum bidaatihi fii kulli makaan maxaa lagaga jawaabay waa kan waljawaabu jawaabkuna waxa uu yahay ana alkalaama in hadalka fii haatayni labadaa laga hadlayo alaayatayni ee aayadood xaqun inuu xaq yahay calىa xaqiiqatihi xaqiiqadiisa ku sugan iyo wa daahirihi daahirkiisa walaakiin ha yeeshee maa xaqiiqatuh hadalkaas xaqiiqadiisu maxay tahay wa daahiruhu iyo daahirkiisu wuxuu yihi jawaabku waxa weeyi kalaamka labadaa aayadood maciyada ku soo aroortay laga hadlayaa waa xaq xaqiiqadiisa iyo daahirkiisa lagu dareerinayo in laga duway laakiin waxaa faham u baahan xaqiiqada iyo daahirka hadalkaasi waa maxay maciyada marka laga hadlayo xaqiiqadeedi iyo daahirkeedu waa maxay ilaan wax walba daahir ma aha waxa uu sheekhu yidhi hal yuqaalu ma waxaa la odhanayaa ina daahirahu hadalkan daahirkiisa iyo wa xaqiiqatahu xaqiiqadiisu waxa weeye ana allaha in alle tacaalaa koreeye maca khalqihi khalqigiisa uu la jiro miya ay tahay yacni maciyatan la jirid iyo maciyo taqtadii keensanaysa an yakuuna alla inuu ahaado mukhtaliطan kii dhex galay bihim khalqiga aw xaalan ama degay fii amkinati meelahooda ma sidaasaa la odhanaya miyaa la odhanayaa daahirkiiyo xaqiiqadii waxa weeyi in maciyadani ay tahay iyo la jirkan alle addoommadiisa uu la jiro la jiris keensanaysa inuu dhex degay meelahooduu ku dhex jiro miyay noqonaysa aw yuqaalu mise waxaa la odhanayaa ina daahirahu hadalkan daahirkiisa iyo wa xaqiiqatahu xaqiiqadiisu waxa weeye ana allaha in alle tacaalaa koreeye maca khalqihi khalqigiisa uu la jiro maciyatan la jiris taqtadii keensanaysa an yakuuna inuu ahaado alle muxiitan kii koobay bihim addoommada cilman cilmihaan u koobay iyo wa qudratan qudro iyo wa samcan maqal iyo wa basaran arag iyo wa tadbiiran maamulid iyo wa sultaanan awood iyo wa hayra daalika waxaa la soo sheegay wixii kale aan ahayn oo min macaani rubuubiyatihi rabbinimadiisu macaanida ay keensanaysa ah maca culuwihi iyadoo taa ay la jirto maca culuwihi sarrayntiisa calaa carshihi carshigiisa uu ka sarreeyey ee fowqa jamiici khalqihi khalqigiisa dhammaantood dushooda u ahaado uu ka sarreeyo waxau yidhi haddaba daahirkii iyo xaqiiqadii ma waxay noqonaysaa maciyadii inay tahay yacni ilaahay baa meelahoodii dhex degay oo ku dhex jira mise waxaa la odhanayaa daahirkii iyo xaqiiqadu waxa weeyi in maciyadana ay tahay addoommada allah koobay oo ku koobay kawarhaynta iyo awoodda iyo maqalka iyo aragga iyo maamulka mise sidaasaa loo jeedaa marka xaqiiqadu waxay tahay in macnaha iyo muraadku uu yahay maaha meelahooduu dhex degay ama ku dhex jiraa taa ilaahay waa ka sarreeya waana ka nasahan yahay tacala allahu can dalika culuwan kabiiran muraadka iyo macnaha maciyada xaqiiqadeedu sidaa ma aha ee daahirkeeda iyo xaqiiqadeedu waxay tahay macnaha dambe ee ah waa macooda waxaa looga jeedaa meel kastoy joogaan wuu ku og yahay meel kastoy joogaan wuu ku arkayaa meel kastoy joogaan wuu ku maqlayaa meel kastoy joogaan wuu ku maamulayaa meel ilaahay awooddiisa iyo araggiisa iyo ilaalintiisa lagaga baxsan karo ayaan jirin macnuhu waa taas taasina ma diidayso saraynta ilaahay carshigiisa ka sarreeya makhluuqaadkao dhan uu waxa weeyaan ka sarreeya culuwi mulaqa u leeyahay waxa uu sheekhu yidhi walaa rayba shaki kuma jiro ana alqowla alawala in hadalka hore laa yaqtadiihi aan u keensanayn assiyaaqu hadalku siduu u socdaa oo walaa yadullu aan u tusinayn calayhi isaga biwejhin weji oo min alwujuuhi wejiyada ka mid ah sinaba aanu u tusinayn wuxuu shee sheekhu yidhi waxa shaki la'aana hadalka hore ee ay leeyihiin maciyada macnaheedu waa ikhtilaad iyo dhexgal hadalkaa horta yacni waxa weeyaan kalaamku siduu u socdaa maba keensanayo mana tusayo hadalkaas yacni hadalku macnaha noocaasee ikhtilaadka ma tusinayo biwajhin min alwujuuh sinaba uma tusinayo wadaalika kaasina haabitun mid sugan weeye arrinkaas inaanay maciyadu hadalkaa tusinayn macnaha noocaas lianna almaciyata maxaa yeelay maciyadu hunaa halkan udiifat waxaa loo tiiriyey ilى اllah ilaahay baa loo tiiriyey caza haalibaha oo wajalla weynaaye oo maciyadani maciye makhluuq maahe waa maciye khaaliq khaaliqi baa la leeyahy wahuwa macahum maciyada allah loo tiiriyey wahuwa allana acdamu waajallu waa ka weyn yahay min an yuxiiطa inuu koobo bihi alle shay-un shay oo min makhluuqaatihi khalqigiisa ka mid ah waxau yihi sheekhu waxaad ogaataa maciyadani maciye makhluuq maahee waa maciye khaaliq oo allah loo tiiriyey allaha weyn ilaahayna waa ka wen yahay shay khalqigiisa ka mid ihi isaga inuu koobo waa ka wen yahi ilaa haddii la yidhaahdo meelahoodii buu dhex degay ama wuu dhex galay subxaana allah waa gaalnimo iyo kufri ilaahayna taa waa ka nasaan yihi waayo makhluuqaadkiisa wax ka mid a oo alle koobi karoo alla uu dhex degi karo ama ilaahay dhex degi karaa ma jiro waxaasi waa wax ilaahay ka reeban yahay oo uu ka sarreeyo subxaanahu wa tacaala waxa uu sheekhu yihi waliana almaciyata waxay sababta kalena tahay waliana almaciyata waayo maciyadu fi lugati alcarabiya luqada carbeed allatii luqada carbeed oo nazala uu ku soo degay bihaa luqada alqur'aanu qur'aanku uu ku soo degay laa tastalzimu ma keensanayso alikhtilaata dhexgal aw ilmusaaxabata fi lmakaan ama meeshaa in la wada joogo lagu musaaxaboodo ma keensanayso shay laazimoo ka dhalanaya ma aha wa inamaa tadullu waxay ku tusinaysaa uun maciyadu luqada carbeed calaa muطlaqi musaaxaba musaaxabo guud un bay ku tusinaysaa si guud yacnii la jirid iyo xidhiidh guud muqaarano guud un bay tusinaysaa yacni shaygani shaygan si guud inuu ula jiro ama ula xidhiidho unbay tusinaysaa oo muqaarano iyo xidhiidh guud ka dhexeeyo uma tufasaru dabeed waxaa lagu fasirayaa maciyadii fii kulli mowdicin meel walba bixasabihi wixii munaasab ku ah ee ay keensanayso unbaa meel walba dabeed lagu fasirayaa waxa uu sheekhu yidhi waxaan shaki ku jirin hadalka hore ee la leeyahay maciyadu waxay keensanaysaa ikhtilaad iyo xuluul horta siyaaqa hadalku ma keensanayo sinabana u tusi maayo sababtaanu u keensanayno waxay tahay maciyadanaa ilaahay loo tiiriyey ilaahayna waa ka wen yeeshay inuu koobo waa qodob oo horta shaki la'aan yacni waxa weeyaan dee hadalkaa hore waa hadal baatil ahoo maciyadani aanay tusin karaynba sababta labaad waxay tahay maciyada luqada carbeed ee qur-aanku ku soo degay macnaheeda iyo muraadkeedu yacnii ma waajibsanayso oo si laasima ugama dhalanayso isdhexgal iyo meel in la wada joogo hadda markuu leeyahay laa tastal laa tastalzimna macnaha waa laasim ma aha way keensan kartaa fii bacdi almawaadic oo dee maciyadu dee waa bixasabi maa yudaafu ilayha soo ma hadba waxa loo tiiriyo marna dee makhluuq baa loo tiirinaya meel buu kula joogi karaa marna khaaliqaa loo tiirinayaa oo wuu ka nasaanyaya inuu meel kula joogo dee ilahay waa ka sarreeya marka macnaha laa laa tastalzimu waxay tahay laasim mar walba ka dhalanaya ma aha alikhtilaad walmusaaxaba fi lmakaan oo maciyo marka la yidhaahdo min lawaasimiha ikhtilaadku ma aha waxaa la heli karaa maciyo aan dee ikhtilaad iyo musaaxaba fi lmakaan aan keensanayn marka macnaha ma laasimsanaysa waa sidaas laakiin fii bacdi almawaadic yani fii bacdi almawaadic iyo waxaa loo tiirinaya marka la eego dee meelaha qaarkood way way keensan kartaa wainamaa tadullu waxay uun ku tusinaysaa maciyadu luqada carbeed calaa muطlaqi musaaxaba yacni wada jir ama musaaxabo guud unbay tusinaysaa oo muطlaq ah muqaarano guud unbay tusinaysaa uma tufasaru dabeed waxaa lagu fasirayaa fii kulli mowdicin meel kasta maciyada ku soo aroorta bixasabihi mowdica wixii ku habboon baa lagu fasirayaa horeynu usoo sheegnay in badanna way nagu soo noqnoqonaysaa kalaamku had iyo jeer siyaaqa iyo tarkiibka iyo waxa loo idaafaynayo ayaa macnihiisu ku xadidmaya soo inamay soo marin oo lafdi mucayan ah ayaa siyaaqa hadalkan uu ku jira macno leh hadal kale markuu galana dee macno kale kelmaddu iyadoo kelmaddii ah ayaa marka tarkiib si laysku saaro macno leh haddana si kale marka loo dhigay taqdiim iyo taakhiirna dee macno kale yeelan karta kelmaddu iyadoo kelmaddii ah ayaa marka meel loo idaafeeyo ay macno leedahay haddana wax kale marka loo idaafeeyana dee macno kale ay yeelan hadda waa kelmaddii uun waaba dee yadkii oo kale mar adaa lagu idaafeeyo sanactu haada biyadaya marna ilaahay baa loo idaafeeyo limaa khalaqtu biyadaya hadda yadaynkii waa yadaynkii laakiin idaafadii soo ma kala duwana idaafadii soo ma kala duwana dee bixasabi maa yudaafu ilayha hadba wixii loo tiiriyo wixii munaasab ku ah ayaa lagu macnaynaya mana aha taasi dee lafdigiiyo daahirkii laga duwaye siyaaqa iyo tarkiibka iyo idaafada ayaa keensanaysa kolba kaa ay keensatay ayaana daahirkii mutabaadirku u noqonaya marka macnaha imika waxa uu sheegayaa un sheekhu lafdiga almaciya waxay tusisaa macno guud oo hadda maciyo oo dhan ka dhexeeya macnaha guud waa maxay muطlaqu اlmusaaxaba wاlmuqaarana yacni xidhiidh iyo la jirid si guud in shaygaasi shaygaa la jiro ama uu maciisa yahay muqaaranadaa iyo musaaxabadaa guud ayaa maciyo oo dhan ka dhexaysa waa macno guud oo mushtaraga dabeed haddana bixasabi maa yudaafu ilayha maciyadii makhluuqa loo tiiriyey dee waxbay ku tusinaysaa soo maa maciyadii khaaliqa loo tiiriyeyna dee waxbay ku tusinaysaa soo maa hadda qadar mushtaragoo guudna wuu ka dhexeeyo muطlaqu lmuqaarana laakiin tani tan la mid ma ah oo waxaanay ula mid ahayn ta makhluuqu waxay keensan kartaa almusaaxabatu fi lmakaan meeshaa inuu kula joogo soo maa laakiin ta khaaliqu ma keensanayso dee inuu ilaahay meeshaa kula joogo bidaatihi ma keensanayso oo ilaahay de waxa weeyaan waa mustawin calaa carshi laakiin ta ilaahay maxay keensanaysaa in maciyadiisu ay tahay ama tii caamka ahayd ee maciyat اlcilmi wاsamci wاlbasari wاlqudrati wاtadbiir ama tii khaaska ahayd ee maciyat الnusra wاta'yiid labadaa mid un bay noqonaysa qaala raakib alasfahaani wuxuu ku yidhi fi lmufradaat mujaladka labaad safxada lix boqol iyo sideed wuxuu yihi maca yaqtadi اlijtimaac lafdiga maca wuxuu keensanayaa kulan guud iyo ijtimaac imaa fi lmakaan imaa in uu tusiyo kulan meel lagu wada kulmay naxwuhumaa macan fi daari haddaa taa zayd iyo camar dee daartii bay wada joogaan waa ijtimaac fi lmakaan meel bay ku kulmeen soo maa aw fi zamaan ama wakhtiga in lagu kulmay ayay keensanaysaa maca naxwu wulidaa macan waa la wada dhalay macnaha fi zamaan xilli keliya ayay wada dhasheen marka waa kulan xaggii wakhtiga iyo zamaanka ah wa ima fi sharafi wاrutba naxwuhumaa macan fi اlculuwi ama waxay keensanaysaa kulan xagga derajada iyo sharafta ah sida inaad tidhaahdo humaa macan fi اlculuw yacni waxay ku wada jiraan oo ay ku kulmeen xagga saraynta ama derajada iyo rutbada wayaqtadii macna nusra wuxuu yihi macnaha yani nusrada iyo gargaarka iyo xoojintana way keensataa naxu laa taxzan ina allaha macana yani hadalkii waxa weeyaa nebigu salى اllahu alayh wasalam saaxiibkii abubakar ku yidhi markii godka ay galeen gaaladii iyagoo daba joogto raadinayaan laa taxzan ina allaha macana ha murugoon ilaahay baa inala jire marka maciyadani waa maciyo khaas ah haddii kale faa'ida kuma xasisheen dee maxay isaga gaar yeelayaan macana ilan waa maca annaasi kullihim tacaamkii soo maha laakiin takhsiiskan macnihiisu waxa weeye waa maciyo gaar ah oo ilaahay baa inala jira macnaha ilaahay baa inoo hiilinaya oo inoo gargaaraya waxay la mid tahay ina allaha maca aladiina taqow waladiina hum muxsinuun maxaa loogu qayday mutaqiinta ilan tacaamka ah dadku ma kala xigaane waxaa loogu qayday waa maciyat nusra watayiid mufasiriintuna waxay ku ijmaaceen calى ana almuraada bidalik alcilmu wاlqudra aw alxiraasa wاlxifd in waxaa looga jeeda maciyadani ama ay tahay tii caamka ahayd ee ogaalka iyo awoodda ama ay tahay tan gaarka ah ee ilaalinta iyo xifdinta iyo nusrada walam yaqul axadu ana allaha macana bidaati axad ahlulcilmiga muctabariinta ka mid ihi ma odhan waxaa looga jeedaa inuu ilaahay inagula joogo bidaatihi fii kulli makaan bal waataynu tilmaanay inay culimmadu yidhaahdeen man qaala ina allaha macana bidaatihi fii kulli makaanin kafar inay kufri keensanayso calaa kullin waxau sheekhu halkaa ku tilmaamay kelimatu maca dee macaani kala duwan inay leedahay waxaa kaloo sii caddaynaya maca inaanay keensanayn alikhtilaaq walxuluul mar walba dee mararka qaarkood iyo in meeshii la wada joogo sida mihaalkan raaqibka uu ku keenay fi lmufradaat dee way imanaysaa oo haddaad tahay zaydun maca camrin fi lbeyt dee waa almusaaxaba fi lmakaan mararka qaarkoodna qofka waxaad odhanaysaa isagoo kaa fog ayaad odhanaysaa fulaanun macana hebel inaku inala jiraa hadda macnaheedu maaha guriguu kula joogaa ama meeshuu kula fadhiyaa laakiin aduu ku ayidsan yahi u ku raacsan yahi wey waa lafdi la isticmaalo yacni haddii khilaaf ama wax laga warramayo fulaan macana macnaheedu ma waxa weeyaan halkanuu nala fadhiyaa macnaha wuu inala jiraa weeye inaku ina waafaqsan yahi tusaalaan waxaa la yidhaahdaa yacni fulaana maca zawjiha dumarka marka laga warramaayo yacni heblaayo ninkeeda ayay maciisa ahaatay macnaha dee waa zawjadiisii taxta cismatihi oo ma furin weeye haddaba waxaa laga yaabaa midna inay waxa weeyaan bari uu joogo midna uu galbeed joogo inu meelba wada joogin laakiin fulaana maca zawjiha ay taxta cismatihi ma furin un baa looga jeedaa kadalika waxaa la yidhaha fi lmithaal maa zilnaa nasiru wاlqamaru macana kamaanaan zuulin inaanu soconno iyadoo dayixiina uu nala jiro macnaheedu ma waxa weeyaan dayixii intuu soo daadegay inuu dhulka kula lugaynayo hadda dayixii wuu sarreeya shaqa iskuma lihidin haddana waxaad leedahay kamaanaan zuulin inaanu soconno iyadoo dayixiina uuna weheliyo marka macnaha maciyada dayixu ma keensanayso inuu dee dadka la socday oo uu dhex galay ma keensanayso isagoo sarreeya ayaa haddana macanaa la adeegsanaya marka haddii makhluuqa dhexdiisii ay ka suurtowdo in maciyada la adeegsado biduuni اlاkhtilaaطi wاlxuluul biduuni اlاkhtilaaط wاlxuluul iyadoo ikhtilaad iyo isdhexgal aanu jirin makhluuqaadka dhexdooda hadday ka suurtoobaysa maciyadu dee way ka awlaysan tahay maa bayna alkhaaliqi wاlmakhluuq inay maciyadu ka suurtowdo biduuni اlاkhtilaaط wاlxuluul oo la yidhaahda ina allaha macana isagoo mustawin calىa carshi ayuu haddana macanaa yahay bicilmihi wa ixaatatihi waa mid suurtowda oo mumkin ah waxa uu sheekhu yihi watafsiiru maciyat اllaahi ilaahay maciyadiisa fasiridda lagu fasirayo tacaalaa koreeye likhalqihi khalqigiisa uu macooda yahay bimaa shay lagu fasiraya yaqtadii keensanaya alxuluula dhexdegid iyo walikhtilaad dhexgal baailun baail weeyaan min wujuuhin wejiyo ayay baail ka tahay wuxuu sheekhu yidhi ilaahay maciyadiisa uu khalqigiisa la jiro in lagu fasiro inuu dhex galay ama dhex degay waa arrin baatil ah wejiyo badanna baatil ka ah oon xaq ahayn alawalu wejiga hore annahu arrinkaasi mukhaalifun wuxuu khilaafsan yihi liijmaaci salafi dadkii hore wanaagsanaa waxay ku kulmeen oo famaa fasarahaa kuma fasirin maciyada axadun qof oo minhum dadkii hore ka midii bidaalika xuluulka iyo ikhtilaadka ah waxaa isdhexgalkaa cid salafkii hore ka midoo ku fasirta ma jirto bale iska daa inay ku fasiraane kaanuu waxay ahaayeen mujmiciina kuwa ku kulansan calaa inkaarihi xuluulkaa iyo ikhtilaadkaa diidistiisa athaanii wejiga labaad waxa weeye annahu arrinkaasi munaafin inuu diidayu ka hor imanayo liculuwi illaahi ilaahay sarrayntiisa tacaala korreey culuwiga alle ee athaabiti ku sugnaaday bilkitaabi kitaabka alle iyo wasunnati sunnada rasuulka iyo walcaqli caqliga fayow iyo walfidrati abuurka wanaagsan ee bani aadamka ku beeran iyo wa ijmaaci salafi dadkii wanaagsanaa siday ku kulmeen arrinka labaad wuxuu yihi in yacni arrinkan xuluulka iyo ikhtilaadku uu diidayuu ka hor imanayo sarraynta ilaahay oo haddaa taa allah addoommadiisii ku dhex jira ilaahay waa ka nasahan yahay tacaala allahu can dalika culuwan kabiira waxuu arrinkaasi ka hor imanayaa sarrayntii alla uu sarreeyey sarrayntuna waxay ku sugnaatay kitaabka qur'aanka ah sunnada rasuulka sala allahu calayhi wasalam caqliga fayow ayaa qiraya sarraynta alleh fidrada abuurka wanaagsan ee dadka ku beeran ee yacni ku abuuran ee qofku uu ku dhashay ayaa sugaya iyo waxa weeyaan kulankii ay dadkii wanaagsanaayee hore ku kulmeen ee ay isku waafaqeen shantaas arrimoodba waxa weeyaan culuwiga alle waa ku sugan yihi wamaa kaana wixii ahaaday munaafiyan kii diidaya limaakii habata ku sugnaaday bidaliilin daliil waxa diidaya waxa daliil ku sugnaaday ilan ikhtilaadkani wuxuu diidayaa wixii daliilka ku sugnaaday culuwiya soo maaha ka wax diidaya waa ikhtilaadka iyo xuluulka ka la diidaya daliilka ku sugnaadayna waa culuw llaahi calaa khalqi marka waxa uu sheekhu yidhi wamaa kaana wixii ahaaday munaafiyan kii diidaya limaakii habata ku sugnaaday bidaliilin daliilka ku sugnaaday waa culuwiga ee kaana wuxuu ahaanayaa kaa diidayaa baailan baail buu noqonayaa kaa diidayaa baail ah waxaanuu baail ku noqonayaa bimaa shayga habata uu ku sugnaaday bihi isaga daalika kaasi almunaafi ee uu diidaya waxa uu yihi waxa haddaba diidaya kan daliilka ku sugnaaday baail wuxuu ku noqonayaa wuxuu ku sugnaaday kaa uu diidaya ka uu diidayaa waa maxay culuw llaahi calaa khalqi culuw llaahi calaa khalqihi muxuu ku sugnaaday bilkitaabi wاsunnati wاlcaqli wاlfiطrati wa ijmaaci salaf kan uu diidayaa markaa kii uu ku sugnaaday oo shantaa arrimood ah ayaa kan isagu uu la ordayay xuluulkiiyo waxa weeyaan ikhtilaadkuna uu baail ku noqonaya uu ku buraya oo baailnimadiisa sow culuwiga shantaasi may tusayn buطlaanka kanna maxaa tusaya shantaas waa sidaa macno wamaa kaana wixii ahaaday munaafiyankii diidaya limaakii habata ku sugnaaday bidaliilin daliilka ku sugnaaday yacnii ka diidaya wixii daliil ku sugnaaday waa culuwiga eh kaana wuxuu ahaanayaa kaa diidaya waa ikhtilaadka iyo xuluulkane baailan baail buu noqonaya bimaa kii baanu baail ku noqonayaa habata uu ku sugnaaday bihi maaga daalika kaasi almunaafiya uu diidayo kaa uu diidayaa wixii uu ku sugnaado adiladaasa ayuu kana baail ku noqonayaa oo shantaasaa daliilu ah buطlaankiisa wacalaa haada ay wajaryan calaa haada kaa haddaba inakoo ku dareerayna fayakuunu waxa uu ahaanayaa tafsiiru maciyati illaahi ilaahay maciyadiisa likhalqihi khalqigiisa uu la jiro fasiridda lagu fasiraayo bilxuluuli dhexgelid iyo walikhtilaadi yacni dhexgal ama dhexdegid lagu fasirayaa wuxuu noqonayaa baailan baail buu noqonaya bilkitaabi buu ku noqonayaa baail kitaabka iyo wasunnati sunnada iyo walcaqli caqliga iyo wlfidrati abuurka dadka yani ku abuuran ee ku beeran iyo wa ijmaaci salafi dadkii wanaagsanaaye hore kulankoodii iyo itifaaqoodii ahaaliu wejiga saddexaad ee buطlaanka madhabkan xuluulka iyo ikhtilaadka yani daliilka wee tusinaya waxa weeye annahu arrinkani waa ikhtilaadkan iyo xuluulkani in lagu fasiro maciyada mustalzimun wuxuu keensanayaa lilawaasima waxyaaba lawaasima ayaa ka dhalanaya u keensanaya lawaasimtaasoo baailatin baail ah oo laa taliiqu aan u cunamin billaahi alleh subxaanahu nasahnaa o watacaala koreeyi wejiga saddexaad ee in maciyada lagu fasiro xuluul iyo ikhtilaad baatilka ka dhigaya waxa weeyi in macnahaas ama tafsiirkaas uu keensanayo waxyaabo baail oon ilaahay u qalmin ayuu keensanaya marka waa tafsiir baail ah walaa yumkinu mana suurtowdo liman ruux suurtagalu maaha ruuxaasoo carafallaahi ilaahay gartay tacaalaa korreey oo waqadarahu qadariye xaqa qadrihi qadarintiisa xaqa ugu leeyihi ruux ilaahay gartay oo weyneeyey uma suurtowdo oo wa carafa gartay madluula almaciyati maciyadu waxa ay tusinayso fi lugati alcarabiya luqada carbeed waxay ku tusinayso allatii luqada carbeed oo nasala uu ku soo degay bihaa luqada alqur'aanu qur'aanku yacni ruux mu'min ah oo ilaahay gartay weyneeyey rabbi subxaanahu wa tacaala maciyada macnaheeda luqada carbeed gartay uma suurtowdo an yaquula inuu yidhaahdo hadalkani uma habboona hadalkee inuu maxaa yidhaah ina xaqiiqata maciyat illaah ilaahay maciyadiisa likhalqihi khalqigiisa uu la jiro xaqiiqada maciyadaasi taqtadii waxay keensanaysaa an yakuuna inuu ahaado alleh mukhtaliطan mid dhex galay bihim iyaga aw xaalan ama dhex degay fii amkinatihim meelahooda yacni ruuxa suurtagal uma aha sifadaa lihi inuu yidhaahdo maciyadu waxay keensanaysaa ilaahay addoommadiisi inuu dhex galay tacala lahu can dalika culwan kabiira fadlan iskaba daa can an tastalzima inay keensato daalika arrinkaasi yacni iska dhaaf inay laasimsato arrintaasi ay ka dhalate fadlan can an tastalzima iskaba daa inay laasimsato daalika arrinkaa oo la yidhaha arrinkaasi waa ka dhalanaya waa waajibaadkeedii ee xataa way keensanaysaa inuu yidhaahdaa kama suurtagal aha walaa yaquulu daalika arrinkaa mana odhanayo oo afkiisa soo marin maayo ilaa jaahilun mid jaahilka ah mooyaane bilugati luqada carbeed jaahilun oo jaahilka ah bicadamati rabbi rabbi weynidiisa jalla weynaa u wacalaa koreey wuxuu yidhi arrinta noocaasana afkiisa soo marin maayo ruux luqada carbeed iyo cadamada iyo weynida alle labadaba jaahilka ah mooyaane ruux kale dee afkiisa soo marin maayo faidaa tabayana haddaba haddii uu caddaaday buطlaanu haadaa kani baaطilnimadiisa alqowle ee qowlka ah haddaba hadalkaa maciyada dhexgal in lagu fasiraa baaطilnimadiisu hadduu caddaaday tacayana markaa waxa waajibaya oo cayinoobaya ama caddaanaya an yakuuna alxaqu xaqu inuu ahaado huwa xaqu alqowl الthaaniy qowlka labaad qowlkii labaadee maxay ahaa dee inuu ilaahay macooda ama la jirkooda yahay cilman wa qudratan wa sulطaanan wa samcan wa basaran qowlkaa labaad isagaaba soo wada wuxuu yidhi haddii qowlkii hore baatilnimadiisu caddaatay dee waxa waajib noqdo meeshii ka soo baxay uun an yakuuna alxaqu huwa alqowl athaani inuu xaqu noqdo qowlkii labaad ilan kii hore waa baaileh wahwa qowlka labaadee xaqii waxa weeye an allaha in alle tacaalaa koreeye maca khalqihi khalqigiisa la jirkooda inuu yahay inuu khalqigiisa macooda yahay maciyatan maciye ama la jiris maciyadaasoo taqtadii keensanaysa an yakuuna inuu ahaado alle muxiitankii koobay bihim addoommada cilman cilmi ahaan u koobay iyo wa qudratan yacni cilmi ahaan iyo awoodba wa samcan iyo maqal ahaan u koobay wa basaran iyo arag ahaan u koobay wa tadbiiran iyo maamulid ahaan u koobay iyo wa sulطaanan awood ahaan iyo wakayra dalik macaanidaa lasoo sheegay wixii kale aan ahayn oo mimaa kii ka mida taqtadiihi ay keensanayso rububiyatuhu ilaahay rabbinimadiisu maca culuwihi iyadoo lala qabo saraynta alla uu sareeyo calaa carshihi carshigiisa uu ka sareeyo fowqa jamiica khalqi ee khalqigiisa dhammaantood uu ka sarreeyo waxa uu sheekhu yidhi marka yacni haddii qowlkii hore baatil yahay dee waxaa soo baxay uun qowlka labaad inuu xaq yahay qowlka labaadna waxa weeyi in ilaahay subxaanahu wa tacaala maciyada uu khalqigiisa la jira macnaheedu ay tahay inay tahay maciyada caamka ah oo ah dee inuu ku koobay ogaal ahaan iyo awood ahaan iyo maqal ahaan iyo arag ahaan iyo amarkooda uu maamulayo si guud inuu u koobay taa in looga jeedo marka la leeyahay taqtadiina waxaad ka fahmaysaa macnaha maaha xaqiiqatu lmaciya cilmigan iyo qudradan iyo samcigan iyo basarkani xaqiiqadii maciyada ma aha eh waa muqtadihii ama aharkii ama xukumkii oo marka lagu leeyahay allahu macana xukumka ka dhalanaya ama raadka ka laasimaya ama waxa uu keensanaya muqtaduhu waa maxay dee inuu ku arkayo ku ku og yahay ku maqlayo waxa weeyaan kaa warhayo ku maamulayo oo waxaa la yidhaha almuqtadii hayru lmuqtadaa almuqtadii ka wax keensanaya hayru lmuqtadaa ka la keensanaya waa hayrkii midna waa kii wax keensanaya midna waa kii la keensanaya aharkii iyo raadkii ama xukumkii marka maciyadu waa almuqtadi kii waa lafdigii wax keensanayay maciyadu ee samcigan iyo basarkan iyo cilmiganna waa almuqtadaa wixii la keensanayey waa aharkii iyo xukumkii ka dhalanayay marka waa kala duwan yihi ama xaqiiqaة اlmaciya fahiya maciyaة laaئqaة bijalaalihi wa cadamati sulطaanih yacni maciyada xaqiiqadeedu waa mid u cunantoo ku habboon ilaahay weynidiisa iyo waxdaaniyadiisa kayfiyadeedana ilaahay mooye axad ogi ma jiro laakiin maciyadaas aahaartiiyo xukumka ka dhalanaysa ayaa ah tan caamka ah iyo tan khaaska aba oo tan imika uu miaaliya waa maxay almaciya alcaama inuu ku og yahay ku arkayo ku ilaalinayo ta khaaskiina dee inuu addoommadiisa gaarka iyo awliyadiisa u gargaaro oo garabkooda iyo gaashaankoodaba u yihi waxa uu sheekhu yihi wahaadaakani markaa huwa isagu daahiru اlaayatayni labadan aayadood daahirkooda mutabaadarka ah weeyaan bilaa raybin shaki la'aan liannahumaa maxaa yeelay labadan aayadood xaqun xaq weeyi walaa yakuunu ma ahaado daahirulxaqi xaqa daahirkiisuna ilaa xaqan xaq mooyaane de haddii kale waxaad ku dhacaysaa hadalkii bacdu ahlibidac iyo saawigu ay lahaayeen dawaahiru nusuus taqtadi اlkufra walciyaadu biاllah yacni dadkan tashbiiha iyo tamhiilka iyo waxyaabahana ka dhalanaya yidhaahdaa waa kuwa ay ku xambaaray yacni inay yidhaahdaan nusuusta dawaahirtooda haddii la qaato dee kufri baa ka dhalanaya taana way ka nasahan tahay nusuusta oo yacni nusuustu waa xaq xaqa daahirkiisuna waa xaqun xaqa xaqun baa ka dhashay laazimu اlxaqi xaqun kama ana laazima albaaili baailu walaa yakuunu ahaan maayo daahirulxaqi xaqa daahirkiisu ilaa xaqan xaq mooye wax kala noqon maayo walaa yumkinu ma suurtowdo an yakuuna albaailu baailku inuu noqdo daahira alqur'aani qur-aanka daahirkiisa abadan weligii weligeed suurtagal ma aha baail inuu noqdo waxa qur'aanka ka muuqdee daahirkiisa ah ma noqon karo qur-aanku waa xaq daahirkiisuna waa xaq qaala shaikhu lislaam ibnu taymiyata shaikhu lislaam ibnu taymiya waxa uu yihi fi lfatwa alxamawiya kitaabkiisa alfatwa alxamawiya waxa uu ku yidhi mujaladka shanaad safxada boqol iyo saddex oo ka mida min majmuuci alfataawa libni qaasim ku dhex jira majmuuc lfataawaha ibnu qaasim uu soo ururiyey waxau yihi shaikhu lislaam uma haadihi almaciyatu uma haadihi dabeetani almaciyatu ee maciyada ihi takhtalifu waa iskhilaafaysaa axkaamuha axkaamteedu waa kala duwan tahay bixasabi almawaaridi meelaha ay ku soo aroorto marka la fiiriyo ee loo fiirsado waxau yihi maciyadani axkaamteeda iyo waxyaabaha ka dhalanaya waa kala duwan tahay meelahay ku soo aroorto marka la fiiriyo falamaa qaala allah markuu yidhi yaclamu ilaahay waa og yahay maa yeliju waxa gelaya fi lardi arlada wamaa yakhruju iyo waxa ka soo baxaya minhaa arlada sidaa alle markuu yidhi ilaa qowlihi ilaa laga gaadhaya hadalka allahuu yidhi wa huwa alle macakum waa la jirkiinna iyo maciinna aynamaa kuntum meel kastoo aad joogtaan sidaa rabbi markuu yidhi dalla wuxuu tusiyey daahiru اlkhitaab hadalkan daahirkiisu waxa uu ku tusiyey calaa anna xukma haadihi اlmaciyati in maciyadan xukumkeedu iyo wa muqtadaahaa u fiirso lama odhan calaa anna haadihi اlmaciya mar walba waxaa la sheegayaa xukumka muqtadaha aharka lanna waxaan la tirinayaa waa axkaamtii iyo muqtadihii iyo aahaartii xaqiiqatu lmaciya ma aha laakiin maciyada wixii ka dhalanaya wey marka waxa uu yihi dalla waxa uu ku tusiyey daahiru lkhitaab alle markuu sidaa yidhi ee uu ka soo warramay ilaahay wax walba inuu og yahay haddana uu gunaanadkiiyo gebagabadii uu yidhi wahuwa macakum aynamaa kuntum dalla wuxuu ku tusinayaa daahiru lkhitaabi hadalkaa daahirkiisa guud ee ka muuqdaa wuxuu tusinayaa calaa anna xukma haadihi in tani xukumkeeda almaciyati ee maciyada ah iyo wa muqtadaaha waxay keensanaysaa inuu yahay annahu alle muطalicun calaykum mid idin daalacanaya alle inuu yahay shahiidun calaykum mid markhaati idinka oo idin arkaya inuu alle yahay wa muhayminun alle mid idin ilaalinaya oo muraaqib oo idin daalacanaya inuu yahay caalimun mid idin og inuu alla yahay bikum idinka macnaha maciyadan imika hadalkaa daahirkiisu wuxuu tusinayaa maciyadan xukumkeedu inuu yahay dee maciyadii caamka ahayd alla inuu idin og yahay uu idin ilaalinayo wakadalika sidaasoo kale weeyaan fii qowlihi hadalkii allah uu yidhi maa yakuunu min najwa halaaa maa yakuunu ma ahaado min najwa halaaثatin saddex faqood ilaa hadduu ahaado se huwa alla raabicuhum waa ka afraynaya saddex hadday meel ku faqayaan alla afar ku ah ilaa qowlihi ilaa laga gaadhaya hadalka alla uu yidhi huwa rabbi macahu macooda weeyaan ama la jirkooda aynamaa kaanuu meel kastoo ay ahaadeen yacnii aayaddaasina taa horay la mid tahay oo waataynu lahayn waa suuratu lmujaadila oo cilmi baa lagu bilaabay cilmi baana lagu khatimay maciyadu waa maciyat lcilm walamaa qaala nabiyu nebigu markuu yidhi salى اllahu عalayhi wasalam lisaaxibihi saaxiibkiisii uu ku yidhi fi lgaar laa taxzan ina allaha macana id yaquulu lisaaxibihi laa taxzan ina allaha macana aayaddaa nugtada ama faa'iidada ku jirta culimadu ay sheegeen maxaa ka mid ah id yaquulu lisaaxibihi ya halkee laga qaatay minayn axsanta waa afdaliyada macnaha dee fadli badnaanta ilan cidda ummadda ugu mudan unba hormood ee hor gasho khilaafadan u qabata marka waxaa la yidhaha dee asxaabta iyagoo wada saxaabadii rasuulka ahaa haddana ka keliya qur'aanka suxbadiisa lagu caddeeyey id yaquulu lisaaxibihi waa abubakr waana fadliga inta kale u dheeraa dee ka ugu afdalsanna khilaafada waa ka ugu mudan walamaa qaala nabiyu nebigu markuu ku yidhi salى اllahu alayhi wasalam lisaaxibihi saaxiibkiisii waa abubakara fi lgaari godka dhexdiisa uu ku yidhi iyagoo ku jira laa taxzanha murugoonin abubakarow ina allaha macana ilaahay baa maceennoo inala jire kaana waxa uu ahaaday haadaakaasina aydan lagu noqoye xaqan xaq ayuu ahaaday kaasi maciyadaasi calaa daahirihi daahirkiisa ku sugan oon laga duweyn wadallat ilxaalu xaaladdanna waxay tusinaysaa ila xaaladda nebigu ku yidhi ina allaha macana xaaladduna waxay tusinaysaa ilan hadba xaalka iyo siyaaqu isagaa ka qayb qaadanaya yacnii lafdiga macnaha looga jeeda muraadku u yihi markaa sheekhu wuxu uhi sheekhulislaam wadallat ilxaalu xaaladdanna waxay tusisay calaa anna xukma haadihi almaciya in maciyadan xukumkeedu hunaa halkan uu yahay hee maciyat liطilaaci maciyada daalacashada iyo wanasri gargaarka iyo wata'yiidi xoojinta halkanna waxaa laga qaadanayaa in maciyadan looga jeeda tii gaarka ahayd ee ahayd ilaahaa ina arkaya ayaa inoo gargaarayo ina xoojinayo garabkeenna iyo gaashaankeennaba ah oo macnaha ina allaha macana waa maciyo khaas ah maaha tii caamka ahayd labadaa hore suurat اlxadiid iyo suurat اlmujaadilana waa maciyadii caamka ahayd waxaanaynu idhi waxay ku kala duwan yihiin ta caamka ah dadkao dhan baa u siman gaal iyo islaam cid walba ilaahay wuu ogyahay waanu arkaya awooddiisana dee cidna kama baxsan karto laakiin tan khaaska ah dee addoommadiisa khaaska ah ee gaar ahaan u caabuday ayaa xaq u leh ilan waa gargaar iyo guul weeyaan ayib waxaynu hore u soo sheegnay aayadda suurat اlmujaadila maciyadeedu maciyat اlcilmi inay tahay waayo cilmi baa lagu bilowday cilmina waa lagu khatimay aayat اlxadiidna faqad ibtada'aha allah biاstiwaa'ihi calىa carshih ثuma khatamaha bicilmihi wa basarih mima yadulu calى ana culuwahu laa yunaafi maciyatahu wailaa lakana aakhiru اlaayaةi munaaqida liأwaliha addaali calى culuwih aayat اlxadiidna waxa alla ku bilowday inuu carshigiisa ka sareeyo huwa اladii khalaqa الsamaawaati wاlأrض fii sitaةi ayaami ثuma اstawىa calى اlcarsh aayadda waxaa lagu bilowday istiwaaء اllahi calى carshi yaclamu ma yaliju fi اlardi wma yakruju minha wma yanzilu min الsamaaءi wma yacruju fiiha wahuwa macakum aynama kuntum wallahu bima tacmaluuna basiir dabeed waxaa la sheegay maciyada ilaahay macooda uu yahay waxaana lagu khatimay inuu ilaahay cid walba og yahay arkayana taasi markaa waxay deliil u tahay sarraynta ilaahay sarreeyo iyo maciyada uu macooda yahay inaanay isdiideyn haddii kale waxaa dhici lahayd sida ahlubidcu ku fasirayaan haddii la odhan lahaa wahuwa maakum wahuwa macahum aynamaa kaanuu bidaatihi fii kulli makaan ama fi lard ilan fii kulli makaan inuu dhulka la joogay keensanaysaa soo maha sidaa haddii la odhan lahaa miyaanu hadalku iska hor imanayn awalkana in la yidhaha carshiguu ka sarreeya aakhirkana la yidhaha wuu idinla joogaa wax iska hor imanaya maan ahayn ilaahay hadalkiisuna dee iskama hor yimaado marka macnaha macnaha baailka ee ahlubidaca haddii la qaato wuxuu xataa madaxa isugu dhufanayaa aawad aayaddan awalkeeda hore iyo aakhirkeeda aayadda awalkeeda iyo aakhirkeeda ayaa xataa iska hor imanaya haddii madhabkooda la qaato qur-aankuna dee iskama hor yimaado oo walow kaana min cindi hayr illaah lawajaduu fiihi ikhtilaafan kaiira laakiin qur'aanku waa waa mid isku markhaati kacaya oo aan marnaba iska hor imanayn marka calaa kulli xaal bilowga aayaddu wuxuu xoojinayaa uun istiwaha iyo maciyadu inaanay iska hor imanayn ta khaaska iyo ta caamkaaba sheekhulislaamna waasitiyaha oo dimna majmuuci اlfataawa mujaladka saddexaad safxada boqol iyo afartan iyo saddex waxa uu yidhi wma dukira fi اlkitaabi wالsunaةi min qurbihi wamaciyatihi laa yunaafi ma dukira min culuwihi wa fawqiyatihi waxaa kitaabkiiyo sunnada lagu sheegay dhowaanshaha rabbi iyo maciyadiisu ma diidayo waxaa kitaabkiiyo sunnada lagu sheegay sarrayntiisa iyo culuwigiisa fainahu subxaanahu laysa ka midlihi shayءu fii jamiici nucuuti waayo ilaahay wax kula midihi ma jira sifaatkiisa oo dhan wa huwa caliyu fii dunuwihi qariibu fii culuwihi ilaahay waa ku sarreeyaa dhowaanshihiisa waana ku dhow yahay sarrayntiisa wax isdiidayana ma aha makhluuqa haddii laga yaabo inaad sawiran kari weydo dee ilaahay waa cadiimoo waa weyn yahay marka makhluuqa ha uga qiyaas qaadan isagoo sarreeya ayuu kuu dhow yahay o aanu kaa dheerayn maciyadiisa uu macaaga yahayna ay tahay dee inuu ku og yahay oo uu ku arkayo oo uu ku maqlayo oo ruuxa muuminka ana dee uu gargaarayuu xoojinayo waxaa kaloo sheekhulislaam uu ku yidhi caqiida alwaasitiya majmuuc lfataawaha libni qaasim ku dhex jirta fasalka alkalaam cala almaciya wa kulu hada alkalaam aladi dakarahu llahu subxaanahu min annahu fowqa alcarshi wa annahu macana hadalkaasoo dhan ee alla uu sheegay inuu carshiga ka sarreeyo maceennana uu yahay xaqu calaa xaqiiqatihi laa yaxtaaju ilaa taxriif waa xaq xaqiiqadiisa iyo daahirkiisa ku sugan oon laga leexinayn leexin iyo taxriif iyo ta'wiilna aan u baahnayn walaakin yusaanu cani اdunuuni اlkaadiba ha yeeshee waxaa laga dhowrayaa malaha beenta ah malayaashiiyo awhaamta maskaxdaada ku soo dhacaysa ayaa laga dhowrayaa oo dhexgal iyo ikhtilaad iyo xuluul dee ha sawiranin waayo cidda la sifaynayaa makhluuq maahe waa khaaliqa marka dunuunta kaadibka ah ayuunbaa laga dhowrayaa marka khulaasadu waxa ay tahay hadihi اlmaciya waa maciyada ilaahay subxaanahu wa tacaala laa'iqa ku ah ee ku habboon ee maciyat اlcilmi walixaaطa ama maciyat اnusra wاta'yiid uma qaal dabeed waxau yihi shaikhu اlislaam falafdu اlmaciyati lafdiga maciyada qad istucmila waxaa loo isticmaalay fi lkitaabi kitaabka iyo wasunati sunnada waxaa lagu isticmaalay fii mawaadica meelo kala duwan ayaa lafdigan maciyada kitaabka iyo sunnada loo adeegsaday oo yaqtadii waxa uu keensanayaa lafdigani fii kulli mowdicin meel walba umuuran arrimo oo laa yaqtadiiha aan u keensanayn fi lmowdici alaakhari meesha kale wuxuu yidhi lafdigan maciyada kitaabka iyo sunnada meelo kala duwan baa loo isticmaalay waxaanu meel walba ku keensanayaa arrimo aanu meesha kale ku keensanayn faima an takhtalifa haddaba sheekhu wuxuu tilmaamayaa maciyadii laba midkoodu inay noqonayso labada kii la qaatabana ikhtilaad iyo xuluul inaanay keensanayn wuxuu yihi faima an takhtalifa haddaba ima inay iskhilaafto maciyada dalaalatuhaa tusinta ay macaanida ku tusinaysaa bixasabi اlmawaadici meelaha ay ku soo aroortay marka la fiiriyo waa wejiga koobaad in la yidhaah maciyadan ilaahay loo tiiriyey hadba meesha ay ku soo aroorto marka la eego dalaaladeedu waa kala duwan tahay oo meelba waxa weeyaan macno mustaqiloonka kale la mid ahayn ayay tusinaysaa fa ima an takhtalifa imaa inay iskhilaafto dalaalatuha maciyada dalaaladeedi iyo tusinta ay macnaha ku tusinaysaa bixasabi lmawaadici meelahay ku soo aroortay marka la fiiriyo macnaha wuxuu u jeedaa maciyadii guud ahaan ama ilaahay ha loo tiiriye ama makhluuqa ha loo tiiriye qa- wejiga hore waxa weeyaan in la yidhaahdo dalaaladeedu waa kala duwan tahay oo meel walba macno mustaqil oo ka kale aan shaqo ku lahayn bay tusinaysaa oo mowdican markay ku soo aroorto macno mustaqilay tusinaysaa oo kaa kale aan shaqo ku lahayn halkan markay ku soo aroortana macno mustaqil oo madax bannaan oo kaa kale aan shaqo ku lahayn kaasi waa weji aw tadulla ama inay ku tusiso waa wejiga labaadee maciyadii calaa qadrin mushtarak qadar la wadaago oo ka dhaxeeya bayna jamiici mawaaridihaa meelahay ku soo aroortay dhammaanteed qadar ay wadaagaan inay ku tusinayso oo ama khaaliqa ha loo tiiriye ama makhluuqa ha loo tiiriye in la yidhaahdo waxay ku tusinaysaa qadar ka dhaxeeya meelahay ku soo aroortay oo dhan wain imtaaza haba la gaar noqdo kullu mowdicin meel waliba bikhaasiyatin wax u gaareh wejiga labaadna waa in la yidhaha maciyadu waxaa jira qadar mushtaragahoo meel walay ku soo aroortaba ka wada dhaxeeya walow meel walba khusuusiyadeeda gaarkaa haba yeelatee labada macno markaa wuxuu uga jeedaa imaa in la yidhaahdo maciyadu waa min qabiili اlishtiraaki اlafdi lafdiga uunbay wadaageen oo tani waa maciyo tanna waa maciyo laakiin macnaha shaqo iyo shuqul iskuma leh oo mid walba macno mustaqilay leedahay waa wejiga hore oo tusaale ahaan waa sida lafdiga lafdulcayn alcayn aljaariya iyo alcayn اlbaasira macaani badan baa la yidhah lakin tusaale ahaan ishaad wax ku arkayso cayn baa la yidhah waa alcayn اlbaasira waa ishaad wax ku arkayso isha biyahee durduraysana waxaa la yidhaha cayno waa alcayn اljaariya labadaasi waa min qabiili اlishtiraaki lafdi oo lafdiguunbaa ka dhaxeeyo tanna waa cayn tanna waa cayne macno kama dhaxeeyo oo taasina waa durdur biyoo socda tanna waa ishan aadamuhu wax ku arkaya de marka marka la yidhaha waa alishtiraak lafdi waa lafdiguunbay ku kulmeen wax macnoy wadaagaan ma jiro kaasi waa wejiga hore ee uu yihi faima an takhtalifa dalaalatuha bixasabi mawaadici wejiga labaadna waxa weeye in la yidhaahdo waa min qabiili اlmutawaai ay mutafaqi ay اlmutafaq fi asli اlmacnaa inuu yahay min qabiili اlmutawaai tawaau waa tawaafuqe waa almutafiqi fi asli اlmacnaa yacni alfaada macnaha asalkiisa wadaagaysa in looga jeedo waa wejigan labaadee aw tadulla calaa qadrin mushtarakin bayna jamiici mawaaridiha taana wuxuu uga jeedaa macnaha lafdigii inuu jiro qadar ay mawaadicdoo dhani macno ahaan ka wadaagaan macnaha asalkiisa walow meel walba khaasiyo gaara haba yeelatee oo tusaale ahaan samciga ilaahay waa loo tiiriyo dee ilahay waxbuu maqlaa makhluuqana waa loo tiiriyo makhluuqu waxbuu maqlaa waa in la yidhaahdo aslu samci macnaha asalka maqalka dee way wadaagaan khaaliq iyo makhluuq macnaha asalkiisa qadar mushtaragaa ka dhaxeeya oo macnaha maqalka ah in ilaahay wax maqlo addoommadiisuna ay wax maqlaan soo qadar mushtaraga maaha laakiin dee waxay ku kala duwan yihiin maqalka ilaahayna waa mid ilaahay ku habboon oo ka aadamaha aan shabahayn oo ka duwan makhluuqa maqalkiisuna waa mid makhluuqa daciifka ah ku habboon oo ka ilaahay aan la mid ahayn marka min qabiili lmutawaadi'o waa asalkii macnaha way wadaageen oo kana waa maqal kana waa maqal laakiin hadba mid walba wixii loo idaafeeyuu munaasab ku yahi oo ka kale waa ka duwan yihi oo samciga ilaahayna dee khaasiyo gaaruu leeyihi ka makhluuquna dee khaasiyo gaaroo mid walba ku ku munaasaba ayuu leeyihi haddaba markaa waxaa la odhanayaa maciyada markaynu mihaal u soo qaadanno wejiga hore haddii la qaato ee ah faima an takhtalifa dalaalatuha bixasabi اlmawaadici wejigaa marka la qaato waa in la yidhaahdo maciyadu lafdiga unbay waa min qabiili اlishtiraaki lafdi oo maciyada khaaliqa iyo maciyada makhluuqa labadiiba waa maciya un soo maaha lafdiga unbay wadaageen laakiin macnaha shaqo iskuma leh oo tanna macno mustaqilay tusinaysaa maciyat اllah tan khalqiguna macno mustaqilay ku tusinaysa haddii qowlka dambe la qaatay min qabiili mutawaai'na waa in la yidhaahdo maciyada waxa ka dhaxeeya meelahay ku soo aroortoo dhan ama khaaliqa ha loo tiiriye ama makhluuqa ha loo tiiriye macno mushtaraga macnaha mushtaragina waa maxay waa muطlaqu اlmuqaarana wاlmusaaxaba yacni xidhiidh ama yacni la jirid guud inay jirto laakiin muqaaranadaasi siday noqonayso waxay ku kala duwan tahay dee hadba cidda loo tiirinayo oo haddii khaaliqa loo tiiriyana waa mid isaga ku habboonoo dee tii caamka ahayd ama khaaska ahayd haddii makhluuqa loo tiiriyana waa mid makhluuqa ku habboonoo dee ikhtilaadna uu ka dhalan karo calaa kulli xaal khulaasadu waxay tahay uun yacni labadan qowl wuxuu u jeedaa uun imaa in la yidhaahdo midina midda kale kuma xidhnee mid walba macno mustaqilay leedahay iyo in la yidhaha macnaha guud baa ka dhexeeya sida samcigaba macnaha guud uga dhexeeyey ayaa miciyadana macnaha guud ee muطlaqulmuqaarana uu uga dhaxeeyaa walow mid walba halkeeda wax u gaara ay leedahay oo ta kale ay kaga duwantay waxau ihi markaa falafdulmaciyati lafdiga maciyada qad isticmila waxaa loo isticmaalay fi kitaabi kitaabka iyo wasunati sunada fii mawaadica meelo kala duwan baa lagu isticmaalay oo yaqtadii wuxuu keensanayaa fii kulli mowdicin meel walba lafdigaasi umuuran arrimo oo laa yaqtadiiha aan u keensanayn fi lmowdici alaakhari meesha kale haddaba wuxuu yidhi shaekhulislaam faima an takhtalifa imaa inay iskhilaafto dalaalatuhaa maciyadani dalaalada ay macnaha ku tusinaysaa inay kala duwan tahay bixasabi lmawaadici meelahay ku soo aroortay marka la fiiriyo oo la yidhaahdo meel walba macno mustaqiloo ka kale ka duwan ayay tusinaysaa wax ishtiraagoy wadaagaan oo ka dhexeeyaana ma jiro aw tadulla ama inay tusiso maciyadii calaa qadrin mushtarak qadar la wadaago oo bayna jamiici mawaaridiha meelahay ku soo aroortoo dhan ka dhaxeeya waana muطlaqu lmuqaaranada wa in imtaaza haba la gaar noqdo kullu mowducin meel waliba bikhaasiyatin khaas yacni wax isaga u gaara meel waliba ha la gaar noqotaba eh oo dee maciyada ilaahayna khusuusiye gaaray leedo ilaahay ku habboon ta makhluuquna khusuusiye gaaroo makhluuqa ku habboon waxaa daba sheekhu yidhi facala taqdiirayni labada taqdiirba markaynu qaadanno hadda labadan wejiba buu ku yidhi ka hor iyo ka dambe labadaba haddaynu soo qaadanno laysa ma ahaanin muqtadaahaa maciyadu waxay keensanaysaa ma ahaanin an takuuna inay ahaato daatu rabbi rabbi daatadiisu caza qaalibaha wajalla weynaaye mukhtaliطatan mid dhex gashay bilkhalqi khalqiga yacnii daatadii alle khalqiga inay dhex gashay ma keensanayso xataa yuqaala ilaa la yidhaahdo qad surifad waa laga leexiyey can daahiriha daahirkeedii oo macnaha wuxuu leeyahay ahlu taawiilkan le idinkuba waad leexiseen waxaa la leeyahay marka horeba daahirka maciyadu ma keensanayo ikhtilaaq lamana leexin tafsiirkan lagu fasirayna waa daahirkeedii saxda ahaa marka facalo taqdiirayni labada taqdiirba marka la qaato laysa muqtadaaha maciyadu waxay keensanaysaa ma ahaanin an takuuna inay ahaato daatu rabbi rabbi daatadiisu inay ahaato caza khaalibha wajalla weynaaye mukhtaliطatan mid dhex gasha bilkhalqi khalqiga yacni ma keensanayso xataa yuqaala ilaa la yidhaahdo qad surifat can daahiriha daahirkeedii waa laga duway labada macnona macnaha raajixa ah ee xoogga badani waxa weeyi in la yidhaahdo maciyadu waxay tusinaysaa qadar mushtarag ah oo waa min qabiili اlmutawaadi oo macnaha maciy oo dhan macnaha ka dhaxeeya waa muطlaqu اlmuqaarana dabeed waxay ku kala duwanaanaysaa bixasabi maa yudaafu ilayha hadba wixii loo tiiriyo oo maciyada ilaahayna dee waa mid ilaahay munaasab ku ah ta khalqiguna waa mid khalqiga munaasab ku ah wallahu subxaanahu wa tacaala aclam